arday dhammaysatay xifdinta qur'aanka kariimka iyo culuumta shareecada islaamka isla markaana ka aflaxday macadka ibnu nuur ayaa munaasabad qalanjibin ah loogu qabtay magaalada muqdisho munaasabadda lagu maamuusiyey ardaydan ayaa waxaa kasoo qayb galay culimo udiin maamulka macadka macalimiin bahda waxbarashada dhalinyaro haween iyo ardayda loo qabtay munaasabadda sheekh maxamed nuur ibraahim maamulka macadka ibnu nuur ayaa ka warbixiyey heerarkay soo mareen ardayda waxaan farxad la qaybsanayaa oo u hambalyaynaya farxadna la wadaagayaa ardayda qur-aanka dhammaysay kuwa hingaada barteen kuwa tafsiirka qur-aanka barteen ayakane intaas ayaka laftigooda waa u mahad celinaya farxadooda waa la qaybsanayaa ardayga markuu hingaada barto hingaada dhammeeyo haddaana hadiyad la siinin haddaana la ogeysiinin la dareensiinin martabada uu taagay haddaan la dareensiinin himad ma yeelanayo laakiin maanta waxaa hubaala ardayga markuu hingaada bis dhameeyo haddii xaflad yar loo sameeyo kuwa dambe inay dhaqsi baran doonaan hingaada qaar ka mid ah culimmadii iyo murtaraftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka macadka ibnu nuur
xagga cilmiga waa la jecel yahay waa mid haddaan u fadhino oo aan u xafladaynayno ardaydeenna markii qayb ay dufcaba ay soo baxdaba inaan cilmiga aan ku faraxsannahay cilmigaasna waa yani sida uu ku fududaado ee wax lagu barto oo cilmiga uu naafic ku noqdana ayadana waxaa lagu xiray ilaahay cabsidiisa oo ilahay wuxuu yidhi wattaqu llaaha wayucallimukum ullah ilaahay ka cabsada ilaahay ayaa wax idin baraayeen markaan ku dadaalno inaan qur-aanka barashiis aan qur-aanka aan baranno kuna camalfalno ku dhaqanno oo ka run sheegno aadaabta qur-aankana farahayo e akhlaaqda qur-aankana farahayo inaan ku dhaqanno sidaasaan macallimiinta iyo waalidiintana inay ilmaha ku tarbiyeeyaan inaan u dardaaramayna
waalidiintana waxaan leeyahay gaar ahaan hooyooyinka waxaan kula ballamaa macallimiinta keliya waxba ma wadi karaan sababtoo ee aabbayaasha waxaa la yidhaha inta badan magaaladay ku maqan yihiin waxaa indhaha ama iftiinka u ah carruurta waa hooyada in macallimiinta qur-aanka ay soo baraan ay ciyaalka kala ballamaan inay akhriyaan marka qur-aanka ilaahay ha la karaameeyo culummadiisii ahlu qur-aankana aan karaameenno idinkana subxaana wa tacaala allah idin barakeeyo xafladaan xafladda ku xigta waxaan rabnaa idinkoo qur-aanka ijaaso ku qaatay qiraa'adii ijaaso ku qaatay tartannada uu shariifku guddoominayana aad nagala soo qayb gashaan dufcadan waa dufcadii tobanaad ee ka aflaxdo macadka ibnu nuur ee magaalada muqdisho tanii markii la aasaasay